waxaa dhacday doorasho ka duwala doorashadihii hore oo xusbiyo la filayana kor u kacaana ay hoos u dhaceen qaaraan la filayna sare u kaceen saad la socoto ra-iisul wasaarihii wadanka ee stephen lovine cod aqlabiyad oo laba boqol iyo afara baa lagu riday halka boqol iyo laba iyo afartan ay ogoleed sidaasuu meesha kaga baxay mugabaha hogaamiyaha dowladda ku meel gaadhka ee dalka weeyaan waxaa socdo wada hadallo fara badan waxaa la doortay guddoomiye baarlamaan sawirka guud ee dalku waa sidaa waxaan la rajeynayaa in waktiyada dhow dowlad lasoo dhiso waayahay guddoomiyaha cusub ee marka la doortay xisbiguu ka tirsan yahay siduu ku yimid
waa su-aal muhiima walaal ridwan wuxuu ka yimi waxa xusbiga moderaadka ayuu ka yimi xusbiga allianceka kuwa loo yaqaano xulufada ayuu ka yimi waa qolada kasoo horjeeday kuwii hore ee dalka haystay meesha ka baxay marka isaga ayaa la doortay oo loo doortay guddoomiyihii baarlamaanka waxaa lagu doortay cod aqlabiyad ah arrinta kale xiisaha lahayd waxa weeyaan markii la dooranayey guddoomiyaha waxaa codka waxaa siiyey xulufadii afar xusbi oo xulufada laysku yidhaahdo xusbiga mayarka adag ee isagana ajaanib lacaabka lagu yaqaana wuu doorto isaguna codka wuu siiyey andres nurlin baa la yidhahda guddoomiyaha cusub xusbiga moderaadka la tirsay wala waayahay muddo kooban ayuu idii qabtay dabcan adna waxaad ka tirsan tahay isbahaysiga loo qabtay inay dowlad soo dhisaan ma kula tahay in muddadaas kooban dowlad lagu soo dhisi karo yaase isleedahay xulfadiinu way la hadli doonaan oo dowladda way la soo dhisi doonaan waa runtaa walaal waa arrin adag guddoomiyaha cusub ee dalka iminka loo doortay andres nurlin wuxuu maalmihii u dambeeyey ku mashquulsanaa inuu combarna sameeyo xusbiyada isku keeno dimuqraadiyaddu had ya jeerna in iyadoo wixii la bisleeyey dalalkana waxay isticmaalaan in miiska laisla tago iyadoo wixii la bisleeyey oo aada dadka wax lasoo bisleeya ayay siyaasadooda inta badan ku qotantaa run ahaantii saad sheegtay wakti buu qabtay shalay ilaa sagaalka subaxnimo ilaa labayo tobankii buu toddoba hogaamiye la kulmay oo hogaamiyaha stephen loven oo socialka ah wilif criston oo moderaadka ah jimmy oxon oo isna xisbiga swis dimuqraadiga mayalka adag anna lof oo anaga guddoomiyaha iyaga ah jonas iyo yan buclon iyo gustav fridlon in la yidhaahdo isaguna afhayeen oo ah xusbiga cagaarka marka oo ugu dambeeyey qof la kulmo arrimaha markuu shalay la wada kulmay wuxuu u xil saaray uu wakti kusoo dhisa dowladda hogaamiyaha moderaadka oo anaga xulufadayada ka tirsan walaal inkastoo aan laysku raacin dhismaha dowlad cusub haddana hogaamiyaha xisbiga moderaadka ee ulf cariston oo shir jaraayid qabtay walaal wuxuu sheegay inuu dhisayo dowlad cusub oo isbahaysiga ah isbahaysiga wuxuu uga jeeda annaga afartayada waxaanuu sheegay sidii uu wadahadal ula geli lahaa xusbiga social dimuqraadiga waa xusbigii wasaarihii meesha ka baxay waa gartay waa hogaamiyaha cusub ee dalka cidda aad hadda wadahadalada la gelaysaan haddii aad tihiin axsaabta isbahaysiga ah waa hogaamiyaha kumeelgaarka dalka oo xusbigayada ugu waaweyn dalka hogaaminaha social dimuqraadiga oo maanta ra-isul wasaare ahaa ayaa wuxuu sheegay hogaamiyaha iyagana annaga xulufada alliancku inuu wadahadal la geli doono waxaanu sheegay haddii qof kastaaba wax muhiima maanta uu sheegay haddii qof kastaaba ama mas-uul kastaaba halkiisa ku adkaysto way adkaanaysaa buu yidhi maanta in dalka dowlad loo dhiso waayahay waa inaan isku soo dhawaana waa gartay hogaamiyaha xisbiga sweden democrats ama xisbiga cunsuriga jim akison laftirkiisa wuxuu doonayaa inuu wadahadallo idinla galo ma laga yaaba wadahadalladaas inay laftirkooda guulaystaan oo xisbiga cunsuriga ah uu dalka la wareego oo isagu dowlad soo dhiso horta awood uu dowlad kusoo dhiso ma laha oo baarlamaanka saddex iyo saddex iyo lixdan xildhibaan buu leeyahay dowladda saddex boqol iyo sagaal iyo afartan weeyaan waa xusbiga saddexaad marka xusbi loo hadlayo ayuu noqday dowlad ma dhisi karo laakiin wuxuu sheegay jimi laftiisu wuxuu sheegay inuu wadahadal ka sugayo lasoo hadlo uu sugayo hogaamiyaha moderaadka haddii uu rabo inuu run ka tahay inuu dowlad dhiso waxaanu ku celceliyey inaanu mar dambe aanaanu samayn doonin inaanu iska codeyno amba cid aanu iska raacno inaanu mar dambe samayn doonin oo uu leeyahay waanu ka fiirsan doonaa oo oo oo uga jeedo waa in annagana siyaasadayada iyo nidaamkayaga la meel mariya marka marka miyay adag tahay afkaarta idinka a xambaarsan tihiin iyo midda isaga uu xambaarsan yahay inay isku soo dhowaadaan miyaa adag ayaad ula jeedaa xusbigaygu iyo xusbiyada alliancku waxay sheegeenba si toos oo caddeeyeen inaanay marnaba la shaqeyn doonin xusbiga sweden dimuqraad ayay sheegeen haddii markaa xitaa alliancku afarta laisku yidhaahdo cristal dimuqraadiga iyo moderaadka iyo centerka iyo liberalku waxay sheegeen xitaa haddii uu moderaadku bilaabo inuu la hadlo stega sweden dimuqraad inay ka bixi doonaan hogaamiyahayga way caddaysay inaanay marnaba la hadli doonin wadahadal la samayn doonin marka khatar walaal ku keeni karaa
xisbigan cunsuriga ee sweden democrat sanadkan wuxuu helay lixdan iyo laba cod afar dhowr sano ka hor wuxuu helay afartan iyo sagaal cod maxaa saba ayay kula tahay inuu sidan kor ugu soo kaco
manifestkii iyo doorashooyinkii dalkan ay ku galeen dalkani dal qaniya oo ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda ku horeeyuu haa haddana waxaad moodaa inay dadkii la yaro mamajara habaabiyey waxyaalihii afartii sano gudaheedii dhacay ayaad ayaad moodaa inuu ka faa'iidaystay waxyaalaha ugu waaweyn ee la odhan karo uu ka faa'iidaystay amba dadku had iyo jeer weerar argagixiso oo bishii toddobaad afraad toddobadeedii labada kun iyo todobiyo tobankii dalkan ka dhacaya caasimada oo dad badan ku dhinteen baabuur eletraya oo ayaad ajaanimcaynka arrimahaasuu tilmaamay waxaa kaloo tilmaamay oo oo arrimaha aan odhan karna maanta markaan aada u eegnay waxa ka bedelay boqol kiiba shan labaatan shan iyo labaatan baa la yidhi dadkii doortay way bedeleen waxaa la yidhaha isabkuwande ogdumans board oo ardayda dhalinyarta ee timi university amnesty waxa la yidhahdo loo dhaafay in sagaal kun oo arday dhalinyaro ah sharciga la siiyo oo wadankan joogay waxyaala yaro noocaasa ayaa walaalo bedele baa la odhan karaa iyo muddadan dambe oo ajaanibka dalalka soo galay iyo nidaamka uu farta ku fiiqayay laakiin waxaan umalaynayaa inay dhammaadkii soo bixistooda ay hoos u dhici doonaan waayo dadkii isaga doortay waxay arkeen inaanu dadka doortay waxay qaarkood iminka arkeen inaanay aragti saxa aanu lahayn dadka muslimiinta oo soomaaliduna ay ka mid yihiin waxyaabahan hadda dhacaya iyo wadahadallada socda say u arkaan maxay filanayaan wallahi arrinkaas dadku waxaa moodaa inay xusbigan sare u kordhay doorashadii hore wuxuu lahaa iswiina dimuqraadigu twelve pointy eight six buu lahaa haddana wuxuu yeeshay doorashadana wuxuu yeeshay seventeen pointy five three oo u dhiganta labiyo lixda xildhibaan marka dadku waxay moodayeen in wax isbedelayaan deg deg dalkani system buu leeyahay xusbi maadaama bedeli karo dalkani waa dal guuna oo muddo badan dimuqraadiya kusoo shaqeynayay wax alla wuxuu noloshii iyo dadkii ka bedelaya ma jiro arrinta kale xiisahali waxa weeyaan waaba imika tukooriya cid alla cid la shaqeynaysa labadii garab wadanka laba garab ba hadiyo jeer ka jira rood garoon iyo garoon la yidhaahdo cagaar casaanka iyo iyo iyo cagaarka marka afartan afartayadan xulafada ah iyo saddex dhankana la walba way ka maagta mana ogola inay wada shaqeyn la sameeyaan